aniga waxaan ka mid ahay xujayada sanadka nasiib u yeelatay inay inay soo xajido runtii soomaalida marka la yidhaahdo tiro ahaan falaydkii ugu dambeeyey ee dowladda ay shahaysay muxuu ahay koob iyo toban kun iyo lix boqol anigu waxaan ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee falaydkii labaad ee maalintii sabtida bisha bishii lixaad saddexdeeda soo baxay ayaan ka mid ahaa kadibna ilaa madiina lana keenay runtii intii aan madiine aan joognay ardayda soomaaliyeed ee wadaadada ah ee jaamacadaha islaamka jaamacada islaamiya wax ka dhigta runtii isxilqaankooda iyo siday maaragtay xujada usoo dhoweynayeen marka waa ku mahadsan yihiin marka soomaalida haddaan soo koobo markiima ka soo gaarayna hoteelo isku xiga ayaa la dejiyey runtii meel aan xaramka sidaas uga fogeen kolleyban sanadihii hore kama mid ahayn xujada meelaha la dejiyena ma qiyaasi karo laakiin sanadkan meesha soomaalida la dejiyey waxay aad iyo aad ugu dhowdahay mina iyo jamaraadkii weliba aad ugu sii dhowdahay adiga hal kiilo ilaa laba kiilo wax yar dhiman ayay u jirtaa xaramkana haddaan adiga laba kiilo iyo bar saddex kiilo aad xataa laftigiisa ma fooga marka runtii khadamaad fiican oo wanaagsan ayaa loo sameeyey soomaalida waaya laakiin xasanow waxaa jiray warar soo baxayey oo sheegayay in la dayacay xujaydii soomaalida ahayd oo meel cidlaa looga tegey meelo fogfog la dejiyey meel aan munaasab ahayn ay joogaan oo la fariisiyey hadalladaasi waxba kama jiraan miyaad leedahay runtii horta jacfarow alkamaalu lilah or subxaana watacala ilahay ayaa dhamaystiran waa warkan aan sheegayana ammaano igu yahay horta soomaalida meesha la dejiyey meel aad iyo aad u wanaagsan hoteelo nadiif ah isku xiga xataa soomaaliga markuu lumo oo yidhahdaan waxaan deganahay lambarka shanaad lambarka lixaad lambarka tobnaad yani siduu xataa usoo gaaro way fududaanaysay waxaan kaloo aan iloobar jacfarow inaan u mahad celiyo caruurta halkan ku dhalatay oo runtii ayagana dadaal fiican sameeyey gaar ahaan qaybta gaadiidka gaadiidka ku shaqo lahaayeen marka gaadiidka aad ayuu u wanaagsanaa aad u fiicna qofka xilli kasta uu soo kaco habeenkii xaramka waa uu tegaayay subci hadduu soo kaco xaramka waa uu haleelayay qof marka oo meel looga tegey ama la dayacay runtii maanan arkin runtii iyada oo baska uu jiro oo baska la qaadayo oo xilli kasta baska uu heegan yahay ayaa dadka soomaalida qaar tagsiga raacayeen waxay u raacayaan tagsigana waxa weeye qof caafimaad u socda qof suuqa ka soo adeeganaya qof qaraaba halkan ay u degan tahay maaragtay qaraabadiisa soo booqanaya marka dadka bas oo lasoo duubay oo social media lasoo saaray oo la yiri soomaalida tagsiyadaay tuugsanaysaa runtii waxaas warkaasi anaa beenaynaya waana been dayacaadda la sheegaya waxaa laga yaabaa jacfarow maalintii sideedaad ee dilxija labada maalmoodoo ka horreeyey waa la joojiyey basaskii basaskii waa la joojiyey soomaalida keliyana ma ahayn xujiyada wadamada dhan si guud baa loo joojiyey sababta loo joojiyena waxaa weeye nidaaminta muxuu ahaayey waddooyinka iyo sidii maaragtay basaskaas basas ka duwan basaskii hore ee aan isticmaali jirnay basas kale oo ka casriyeysan oo waaweyn ayaa maaragtay noo yimi maalintii sideedaad ee dilxija taas marka waxay sababtay maalintii sideedaad markii basaska la raacayey ayaa nidaam xumo yar dhacday oo soomaalidu waa iska taqaanaa oo muxuu ahay qof walba wuxuu isleeyahay yaan lagaa tegin laakiin taas waxay sababtay qof walba shirkadihii dadka soo qaaday qaar waxaa ku qoran boqol iyo kow oo gacantay ugu dhegan tahay qaar waxaa ku qoran boqol iyo labo ahaa qaar boqol iyo saddex taas oo ka dhigan qof walba inuu anteendhadiisii uu tegayo meeshii loogu talagalay taas waxay sababtay markii dadkii ay muxuu ahay si nidaam darre ay u koreen muxuu ahaayey basaskii waxay sababtay in muxuu ahaayey markii la tegey mino la tegey in dadka qaar meeshii loogu talagalay ay waayeen waayo qofkanmaadaama bas aan loogu talagelin ay raaceen aniga iyo hooyo iyo maamooyin kale oo nala jooga boqol iyo kowaan nahay marka meesha tagnay boqol iyo labaa ka buuxa iyo boqol iyo kow waa isku dhex jiraan waxay noqotay ilaa laba saaco habeennimo inaan banaanka aan fadhino oo muxuu ahaayey ilaa markii dambe xoogaa waxyar la lindaamay way iska jiraan dad oo banaanka seexday way jiraan mina oo banaanka ku baryey oo seexday oo qoraxda seexday way jiraan laakiin sababta keenta waxay ahayd nidaam xumada ee baska lagu koray ayaa sababtay taas jacfaro intaanan iloobin meesha ay soomaalida ay degan tahay cumaaniyiin waxaa nala degan indunisiyaan waxaa laga yaabaa soomaalida hadal waayo xasanow dhanka caafimaadka waxoogaa yaroo waxaa laga soo sheegay mushkilad ahayd ma la xaliyey mushkiladii dhanka caafimaadka aniga kula hadlaya wasaaradda caafimaadka waa la xiriiray oo mar haddaan weriye ahay wixiina aan arko xabaacsanaan maamooyin badanna aan ku arkay isbitaalka inay ku dhibaataysan yihiin waxa weye dowladda waxaa laga rabaa wacyigelin joogtaa inay samayso marka xashka uu bilaawdo wacyigelin la-aanta waxay sababtay xujayada qaarkood inays oo anigan ka mid ahay inaan inay inaysan ogeyn in dhakhaatiir ay joogeen meesha dhakhaatiir soomaaliyeed ayaa waxay ka mid ahaayeen xujayada qayb ka mid ahaayeen oo dabaq kasta labadii dabaqba saddexdii dabaqba hal dabaqa waxaa looga dhigay goob caafimaada waay xasanow ugu dambayntii halkeeba hadda la marayaa xajkii halkeebuu marayaa maxaase ka harsan in lasoo gebagabeeyo xajkii runtii waxaa ka harsan oo keliya ramyal jamaraadkii oo maanta ramyal jamaraadka dhagax tuurkii waanu maanta waanu turnay adiga berito dadna berito ayay ugu eg tahay oo marka waxaa haray jamaraadkii oo dhagax tuurkii ayaa haray iyo waxaa haray dawaaf alwadaac on keliya ayaa haray adiga toddobaadka talaadada waxay ka bilowdaba xujayda qaarkood ama dadkii ugu horreeyey dalka ayay ku laabanayaan insha allahu tacaala waxaana allah subxaana wa tacaala ka rajeynayaa in xajkeena uu naga aqbalo iyo intii muslimiinta oo runtii xajkan sanadkan timiba insha allah